magaalada muqdisho ee mar dhoweed heshiisya lagu gaaray maanta oo axada ee shanta novembar waryaha b b c da ibraahim maxamed aadan oo joogay goobtii heshiisyadu ay ka dhaceen ayaa iminka khadka toos ugu jira ibraahim bal noo waran wixii lagu heshiiyey iyo sidii wax u dhaceen
cabdi nuur hadda waxaa socota munaasabadda heshiiska lagu saxiixayo waxaa jooga madaxweynaha soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka banaadir goordhow ayaa heshiiska la saxiixay waxaana heshiiska akhriyay wasiirka arrimaha gudaha cabdi faarax siciid juxa heshiisku waa heshiis qodobo badan taabanaya haddiise aan sheegno qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah arrimaha siyaasadda waxaa heshiis laga gaaray in dhinacyadu ay isku ixtiraamaan cid kastaahi awoodaha uu siinaya dastuurka in la helo xasilooni siyaasadeed in madaxda dowladda iyo madaxda gobolladu ay si wada jira u shaqeeyaan sidoo kale arrimaha amniga ayaa heshiis laga gaaray waxaa laysku raacay in dib u habayn iyo dardagelin lagu sameeyo heshiiskii amniga ee london lagu gaaray bartamihii sanadkan sidoo kale waxaa laysku waafaqay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduba ay si wada jira ugu diyaargaroobaan duulaan ka dhana al-shabaab sidoo kale dhismaha ciidanka qaranka dhinaca dastuurka waxaa lagu heshiiyey in maamul goboleedyada baarlamaanadooda laga qaybgeliyo dib u eegista iyo dardagelinta howlaha dastuurka in markaa dabadeed loo gudbiyo hay-adaha federaalka hadday tahay baarlamanka iyo xukuumadda iyo gudiyada madaxa bannaan ee dastuurka sidoo kale waxyaabaha cabdinuur lagu heshiiyey oo ay madaxdu isku waafaqeen waxaa ka mid ah arrimaha mashaariicda iyo maalgelinta sidaasoo kale in awoodaha maamulka la daadejiyo la gaarsiiyo ilaa magaalooyinka in la geeyo inta suurtagal ah baasaboorada tasdiiqinta shahaadooyinka sidoo kale madaxdu waxay aad u soo dhoweeyeen habka ay u socoto hanaanka doorashada ee somalilan waxay ugu hambaliyeeyeen hanaanka xasiloonida ah ee ololuhu ku socdo waxayna u rajeeyeen in doorashooyinka somalilan ee nofembar bartamaheeda dhici doona inay si nabadgelyo ah ku soo dhammaadaan marka hadda waxaa socotay khudbadihii waxaa hadlay cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland ahna guddoomiyaha madasha ay ku midaysan yihiin dowlad goboleedyada sidoo kale duqa caasimadda muqdisho ayaa hadlay madaxweynaha ayaana hadda ay khudbadiisu bilaabatay cabdinuur
ibraahim waxaad moodaa tanaasulaad inuu ka muuqdo dhinacyada oo dhan si ka duwan sidii iyo dardartii shirku ku bilowday makulata
aad yo aad waxaad og tahay in muddo toddobaada uu shirkani qaatay oo aad meelo badan laysugu khilaafsanaa oo dhinacba dhinaca kale uu wax ka tabanayay weliba marka laga hadlaya arrimaha siyaasadda oo kale marka waxaad moodaa in dhinacyadu ay wax badan isaga soo dhowaadeen markaad eegto sida hadda ay isugu faraxsan yihiin sida heshiiska loo wada saxiixo madaxda dhan ay heshiiska u wada saxiixayso sida uu madaxweynuhu u hor fadhiyo dhammaantood oo uu hortooda u fadhiyo marka waxaad moodaa in tanaasul badan la sameeyey oo qodobo badan oo lagu muransanaa oo weliba ay u badnaayeen dhinacyada siyaasadda oo kale in laysaga soo dhowaaday